bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud sulaymaan bnu اlashcad asijistaaniy raximah اllahu tacaala baabun fii khudbat الnikaax ay hada kani baabun baab weeyaan fii khudbat الnikaaxi fii bayaani axkaami khudbat الnikaax nikaaxa khudbadiisa axkaamteeda caddaynteedii u baabyahay yacnii caqdiga nikaaxa khudbada laga hormarinayo iyo sida ay tahay iyo xukunkeeda iyo uga warramayaa baabkan dhowr xadiid buu ku sheegi doonaa in sha allahu tacaala qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala anba'anaa sufyaan huwa bnu saciid bn masruuq alhawriyu can abi isxaaq wahuwa sabiiciyu camr bn cabdillahi alhamdaani can abi cubaydah can cabdillahi bni mascuud abu cubayda waa ibni cabdillaahi bni mascuud aabbihiina sida saxiixa kama uunan maqal oo waxaa weeyaan inqidaac baa ku jiro baynahu yacnii sanadka isaga iyo aabbihi ayb can abi cubaydata can cabdillaahi bni mascuudin fii khudbati alxaajati xaajada khudbadeeda fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa iyo wagayrihiba iyo nikaax hayrkii xaaja markii qofka uu leeyahay uu akhriyo khudbada uu la imaanayo xadiidka dhexdiisa xaa waxadaanaa moxamed bnu sulaymaan alanbaariyu almacnaa ay macnaahumaa waaxid moxamed bnu kaiir iyo xadiidkiisa iyo moxamed bnu sulaymaankan qaala akhbaranaa wakiicun huwa bnu ljaraax can israa'iil huwa bnu yuunus ibn abi isxaaq asabiiciy can abi isxaaq can abi laxwas wa abi cubaydata can cabdillaahi qaal marka hadda dariiqan dambe abu daa'uud uu keenay inqiaaci abu cubayda meesha ka tegayo maxaa yeelay waa wuxuu ka keenay can ariiqi abilaxwas iyo abi cubayda labadoodaba ayb marka inqiaaca cilo iyo hadda xadiidka cillo ku keeni mayso can cabdillaahi wahuwa bnu mascuudin اlhudali qaala waxa uu yidhi callamanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuuna baray khudbata alxaaja xaajada khudbadeeda ayuuna baray qofku markuu xaajo iyo arrin leeyahay waxa uu ku furfuranayo uu ku gogol dhiganayo ayb callamanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam khudbata alxaajati buuna baray ina alxamda lilaahi naxmaduhu ahay an alxamdu lilaahi nastaciinuhu wanastaqfiruhu wanacuudu bihi min shuruuri anfusina ammaanoo dhan allay u sugnaatay nastaciinuhu waan kaalmo weydiisanaynaa wanastakfiruhu waan dembi dhaaf yaan ka dalbaynaa in dembi dhaaf weydiisanaynaa wanacuudu bihi isagaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafaheenna shuruurteeda yaan alla ka magangelaynaa shaydaanka iyo marka nafta sharteeda yaa bani aadamka marka waxyaabaha ugu daran ee uu ku ibtilaysan yahay ay tahay labadaana nebiga isticaadooyinkiisa iyo magangeladiisu aaday ugu badnaan jireen xadiidkan marka hadda wuxuu tilmaamayaa wanacuudu bihi min shuruuri anfusinaa nafafyaalkeenna sharaha ku jiro xaggeedaan ilaahu kaa ayaan kaa magangelaynaa man yahdihi illaahu qofkuu alla hanuuniyo falaa mudilla axad dhumiyaa lahu isaga uma ahaanina uma sugnaanin qof dhumin karaa ma jiro waman yudlil qofkuu dhumiyana uu baadiyeeyo falaa haadiya lahu cid hanuunisaa ma laha oo tawfiiqda marka hanuunka qalbigiisa qofku abuuri karta ma leh hanuunkii waa la tusqusi karaa laakiin tawfiiqdiisa iyo in qalbiga qofka lagu abuuro ilaahay baa iskale wa ashhadu an laa ilaaha ila allaahu waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allah mooyaane macbuudka dhabta ah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh kuwii hore marka waxaa weeyaan nastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu bihi bay ku soo socdeen damiiru ljamci nuunu ljamci bay ku socdeen midkanse waxaa weeyaan wa ashhadu an laa ilaaha ila allaahu qofka isaga wuxuu u keenayaa marka si yacnii mutakalim oo yacnii mufrad ah yaa lagu keenay midkan culimmada qaar marka waxay yidhaahdaan shahaadada iyada layskagaba naa'ib noqdo oo qof walbaa gaarkeed iyou ula imaanayaa wax uu qof qof kale kaga naa'ib noqonayaa male ma aha amaa waxyaabahan kale yacnii istikfaarta inuu qof qof u dembi dhaaf dalba waa dhacdaa ducada inuu qof qof kale u duceeyo waa dhacdaa laakiin shahaadada iyada qof inuu kaa yacni shahaado kuu shahaadadii adiga aad qiri lahayd inuu cid kale marka ay ay kaa qirto ma aqbalayso iyada ashahaadatu laa taqbalu niyaaba amaa waxyaabahan kale way aqbali karaan in lagaa sameeyo adiga laga lagu duceeyo amase yacni lagu istikfaar dalbo oo ilaahay magangeliyo in lagu sameeyo oo nebiga waa kii xasan iyo xuseen uu isticaadaad u samay jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taammati min kulli shayطaanin wahaama wamin kulli caynin laama qofka magangelyo waa loo dalbi karaa istikfaar waa loo dalbi karaa duco waa loo ducayn karaa ama shahaadada iyada laa taqbalu niyaaba shaykhulislaam ibnu taymiya sidaasuu yidhaahdaa ibnulqayimna saasuu ka soo guuriyaa ayb marka shahaadateynku iyada wanashhadu kuma imaanin ashhadu bay ku timi waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi buu dhigay laakiin wuxuu u jeedaa marka aayadda un yaa ayuha اnnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaalan kaiira wanisaءa wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxam marka qaybtii hore qaybtii dambe ayuu isdabageliyey aayadahaas unbuu hadda u jeedaa in allaha kaana calaykum raqiiba yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha xaqa tuqaatih wlaa tamuutunna ila waantum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayaqfir lakum dunuubakum waman yuطic illaha warasuulah faqad faaza fawzan cadiima lam yaqul muxamed bnu sulaymaan anna ma aanu dhihin anna ayb lam yaqul muxamed bnu sulaymaan riwaayada iyada yani muxamed bnu sulaymaan anna ma uunan dhihin ayb saddexda aayadoodna waa sheegay isaguxadiidka marka wuxuu tilmaamayaa khudbatulxaajada oo nikaaxu uu ka mid yahay xaajooyinkaas in lagu hormariyo caqdiga khudbadan waajibsa ma aha waa mustaxab waa sunno maxaa yeelay inaynan waajib ahayn waxaa tusayo xadiidkii xadiidkii aan soo marnay ee naagtii nebiga isu soo hibaysay oo nebigu uu xaajo uusan ka yeelanin oo ninkii u guuriyey shalay aan soo marayno maxaa yeeley wax yacnii ma aanu dhihin ma uusan dhihin ina alxamda lilaahi iyo khudbadan iyo midna ma bilaabine ee waxa uu yidhi zawajnaakaha bimaa macaka min alqur'aan iijaabkii yacnii siiqadii unbuu iska galay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam siiqadii iijaabka ayd buu u riday oo marka ninkaa u yeelay taa marka waxay ku tusaysaa inaanay waajib ahayn hadday waajib tahay caqdi kastaa lagu dhihi lahay qasab ay ahaan lahayd nikaaxuna waa ansaxayaa biduuni khudbati alxaaja oo haddii inta khudbatulxaajadan laga tago nikaaxa waa ansaxayaa biitifaaqi alculamaa ayb laakiin waa inay mustaxab tahay xaajooyinkao dhanna nikaax iyo kayrkii in lagu bilowdo sidan baa fiican haddii iyada laftirkeeda xamdi kale lagu bilowdo marmar dhib ma laha maxaa yeelay yacnii hore waxaan u soo marnay istisqaha markii nebiga salaatul istisqaha uu tukaday ee khudbada uu akhrinayay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin uu yidhi middan ma aanu dhihin waa soo marnay yacnii salaatul istisqa aan ku soo marnay haddaad dib u laabato ayb markaa nebigu alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin araxmaan اraxiim sidaa unbuu yidhi saas ku furfurtay marka mar walba yacnii waxaa weeyaan sida fiican in lagu furfurto mar walbaa wanaagsan haddii laakiin mararka qaar qofka uu ka tago wax dhibaataa malli sunnadana kama hor imaanin ayb imaamu muslimba kitaabkiisu wuxuu ku bilaabay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala الظaalimiin marka marna a'immada salafkana kutubahoodu khudbatulxaajadan marna waa ku bilaabi jireen taaratanna kuma aynan bilaabi jirin marka maxalkeedu waa sunno iyada marka in la nooleeyo aaday u wanaagsantao lagu dadaalo ayb marka qofkan cid ou nacaya haddaynan ka ahayn dhib male marmar haddii uu ka tago shay mustaxab ah ayuu ka tegey ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala ahbaranaa abu caasim whuwa النabiil abu caasim الnabiil الضaxaaq bnu mklad qaala abaranaa imraan qaala akhbaranaa cimraan wahuwa cimraan bnu daawuud alqaطaan fiihi maqaal can qataadata can cabdi rabbihi can abi ciyaad can ibni mascuudi ana rasuula اllahi sal اه l slm kaana nebigu wuxuu ahaa idaa tashahada hadduu yacnii khudbo furfuranayo tashahada yacni waxaa weeyaan lafdiga shahaadada ayaa la qallibay markaan waxaa loo jeedaa un yacnii haddii uu khudbo akhrinayo dakara naxwahu qaala bacda qowlihi warasuuluhu markii uu yidhi waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu arsalahu bilxaqi bashiiran wanadiiraa bayna yaday saaca sidaasuu yidhi man yutic illaaha warasuulahu faqad rashad wman yacsihimaa fainahu laa yaduru ila nafsah walaa yaduru اllaha shay-a sidaa buu ku daray xadiidkan marka xaafidku talkhiiska wuxuu ku sheegay talkhiisu xabiirka wuxuu yidhi wadakarahu اlbukhaariyu fii taariikhihi bukhaari taariikhdiisuu ku sheegay xadiidkan waqaala isnaadu majhuul waxa uu yidhi xadiidkan isnaadkiisu inuu majhuul yahay buu sheegay isnaad majhuula buu ku sheegay wwaqaca cindahu fii riwaaya wawaqaca cindahu fii riwaayatihi umaamata binti rabiicata bni اlxaari bni cabdilmuطalib ayuu ku dhacay marka xadiidkan isagu dacfi marka inuu ku jiru tilmaamay ninkaa marka cimraan bnu daawuud alqaطaan oo isagu maqaal oo ku jiro yaana xadiidka ciladiisu ay tahay ibn اlqayim isaga wuxuu keenay xadiidkii kale isagu ahaa bi'sa khadiibu اlqowmi anta ninkii yidhi waman yacsihimaa yidhi kanna waxaad moodaa marka waman yacsihimaada inay ku jirtaba marka midkan inuu yanii inaanu saxiix ahayn oo kan uu daciif yahay isagu oo sida caadigaa marka ay u jirto waman yacsihimaadaas inaanay khudbada iyo meelaha ku fiicnayn qال xdثna mحمد بن بشhاaر qال أخبرna bdل بن المحyر محbr المحbr qال أخبرna bdل بن المحbr تqريiبka yahay qال أخبرna شhuعبة عن العلاء بن أخي شعyب الرازي can ismaaciila bni ibraahim can rajulin min bani sulaym qaala khadabtu ila اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama nebiga ayaan ka doonay umaamata binta cabdilmualib ayaan ka doonay ayb waa umaamata binta cabdilmualib awowgeeda loo nisbeeyey iyada waxaa weeyaan umaama binti rabiicata bni alxaarisi bni cabdilmualib ayb faankaxanii min hayri an yatashahada faankaxanii nebiga waa ii guuriyey min hayri an yatashahada isagoo wax khudbaa akhrinin ayuu ii guuriyey xadiidkan marka waa daciifoo ninkaa can rajulin min bani sulaym yaa marka uu leeyahay ayb inkastoo ninkan ay dhici karta marka inuu isagu yahay ayb khadabtu ila nebiy sal ll slam nebigan ka doonay mar hadduu leeyahay inuu saxaabi yahay baa muuqato oo taas ayna waxba dhibaynin xadiidkan waa midka bukhaari isnaaduhu majhuulun uu yidhi kii hore maaha casan kii hore cilladiisa cimraan ibnu daawuud yaa cilladiisu ay ahayd bis amaa bukhaari midkuu ka hadla kan waa ayb midkan dambe waa mundirina hoos ayuu ku sheega shaarixa wa akhrajahu lbukhaariyu fii taariikhihi اlkabiir wadakara alikhtilaafa fiihi ayb ikhtilaafka ku jirana wuu sheegay bukhaarina isnaaduhu majhuulun buu yidhi ayb ka wayan marka midka ضacfiga isnaadkiisa uu ku jiro qaala lana abu ciisa balagana ana abaa daawuud qiila lahu waxaa la soo gaartay abu daawuud in lagu yidhi ayajuuzu haadaa kan ma bannaan yahay oo yacnii bikayri khudba in caqad la sameeyo qaala nacam buu yidhi haah wa fii hada axaadiidu can اnebiy sal اl slam arrinkan dhexdiisana axaadiid nebiga ka sugnaatay xaggiisa yaa aha yaa ah buu yidhi nusakha qaar ma qoraayo qaala lana abu ciisa daan wuu geliyey bayna qowseyn uu geliyey waa min ziyaadaati bacdi الnusakh ayb qaala lana abu ciisan abu ciisa ramli weeyaan axad ruwaati الsunan weyaan marka wuxuu leeya waxaa na soo gaartay abu daawuud naga soo gaartay in la yidhi ayajuuzu haadaa kan ma bannaan yahay qofku inuu caqdigii nikaaxa sameeyo biduuni khudba qaala nacam buu yidhaha waa bannaan yahay wafii hada axaadiidu can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam baana ku sugan axaadiid nebiga xaggiisa ka timid kii marka wuxuu ishaarayaa zawajnaakahaa bimaa macaka min alqur'aan iyo way halkaasu tilmaamaya ayb khudbada marka halkaas uga baxay baabun fii taswiiji الsiqaari ay hada kani baabun baab weyaan fii taswiiji الsiqaari gabdhaha yaryar guurintooda kuwa yaryar guurintooda la guuriyo xukunkaa caddayntiisiiba u baabiya gabadhii oon qaan gaarin in la guurin karo iyo halkan marka u baabaysanaya daliil marka waxaa jira qur'aankaba laga fahmayo qowluhu tacaala walaa-i ya-isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaa-i lam yaxidna haweenka aan xaydin weli ciddadoodu waxaa layidhi waa saddex bilood oo bilahan caadiga qamariga mar haddii ciddo la sheegay waa la guursaday soo maaha waa in guurkoodu bannaan yahay hadduunan guurkeedu bannaanaan lahayn lama dheheen sidaas isaguna marka xadiidkii caaisha uu keenayaa lix sano iyadoo jirta in caqadka uu dhacay sagaal sanana nebigu sala allahu calayh waali wasalama uu markaa guursaday oo uu la aqal galay xadiidkaasuu marka keeni abu daawuud uu tilmaamaya gabadha yartaa marka in la guurin karo ayaa marka laga qaadanaya baabka yani xadiidka uu soo wado ayb bacdu ahli اlcilmi baa diidayo ibnu shukruba oo ka mid yahay nin la yidhaahdo wuxuu yidhi ma aabbuhu gabadha yartaa ee aan qaan gaarin ma guurin karo wuxuuna sheegtay guursigii guurintii abubakar uu guuriyey caaisha uu nebiga u guuriyey kaanat min khasaa'isihi buda-da uu ugu guuriyey taasna sax maahan khasaa'istu ixtimaal kuma sugnaato قال xدثنا سليمان بن xرب وأbو كامل وهو الجحdري قال أخبرنا حماad بن زيد عن هiشام بن cروة عن أبيه عن cائشhaةa qاaلت تزوجنيi رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نbiga uu guursaday وأna aniga oo بنت سبcin تoddoba jir ah ayb qaala سليمان أو sittin riwaayadan marka shaki baa ku jiro أw sittin ama وأna بنtu sittin anoo lix jir ah sida yani riwaayada sida xooga badanna lix jiray ahayd wadakhala bii wuu ila aqalgalay wa ana aniga oo bintu tiscin sagaal jir anigoo ah xadiidka marka bukhaariya muslim baa warinayaan waxaana laga qaadanayaa taswiij siqaar gabdhaha yaryar guurintooda gabadha yar dabcan hadday yar tahay oo aanay qaan gaarinba de iyadu isti'daan ma leh sababtoo ah wayba yar tahayba isti'daanka qof weyn oo mas-uul waxaa la isti'daan la weydiin karaa qof qaangaara amaa gabadhu hadday yaraan uu ku guurinayo aabbuhu iyo awowgu waa iska guurin karaan aabba haddaanu joogin awowga wuu guurin karaa middaana middii aan ka soo hadlaynay ma ahan iyada taas taan ka hadlaynay waxay ahayd gabar bikraa oo qaangaara iyada ma la aabbaheed ma guurin karaa iyo isagoon ka idin qaadanin middaa weyan middii masaladii dheerayd oo ka soo hadlay xaggana aan uga hadalnay amaa hadday qaangaar aysan ahaynoo yar tahay dhib ma leh iyadan inuu guuriyaa ayb baabu markaa sagaal jir inuu markaa ku guursaday alimaamu shaafici wuxuu sheegay naag kow iyo labaatan jir ah inuu arkay oo ayeeye ah kow iyo labaatan jir ayeeye ah inuu arkay buu sheegay markaa sida muuqata sagaal baa lagu guursaday iyada gabadheedana sagaal baa lagu guursaday ayb iyada marka sagaal baa lagu guursaday toban sanay ku dhashay sagaal iyo toban yanii taqriiban labaatan meelaha markay jirtana gabadheedii baa la guursaday koob iyo labaatan jir markay ahaydna gabadheedii baa dhashay sidaasuu marka sheegay alimaamu shaafici marka kolley waxay ku kala xihan tahay meelaha dadku ay ku nool yihiin iyo dhaqamadooda iyo yacnii iyo iyo iyo nolosha raaxadeeda iyo waxyaabaha waa ku xihan tahay wax hariib ama hadday meel hariib ku tahay meelo badan aanay hariib ku ahayn qaala xadaanaa qaala baabun fi lmuqaami cinda albikri baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmuqaami ay fi liqaamati nagaadida cinda albikri gabadha bikradaa uu ku nagaanayo agteeda yacnii hadduu gabarh guursado intee buu la joogayaa dabcan haddii uu xaas kale hore u lahaa waay wax laga hadlaya ama haddaanu xaas hore u lahayn dee iyadu waaba ku nagaanayaa mar walba waqti taa in loogu xadido uma baahno ee midda laga hadlayaa waxay tahay idaa tasawaja albikra calaa hayriha haween kale oo hore uu u qabay ayuu bikra ku kor guursaday gabar ayuu ku guursaday korkeeda marka intee in la eg buu gabadha marka uu siinayaa ku nagaanayaa ayb taasuu marka halkan rabaa inuu uga hadlo qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin wa huwa abu khaytamata الnasaa'iyu qaala akhbaranaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan can sufyaan wahuwa اhawriyu qaala xadaanii muxamed bnu abi bakr can cabdilmalik bni abi bakrin labadan inay walaalo yihiin baa la moodayaa walaalo ma ahan laakiin aa laba nin aan walaalo ahaynoo marka waxay u baahan tahay macrifatu اlikhwati walakhawaat muhiimaddeeda marka waa kan musطalaxana waa lagu dhigtaa macrifatu اlkhwati wاlakhawaat dadka yacni walaalaha in la ogaado qofka wixii walaalo isu ahay waxaan walaal isu ahayn ayb moxamed bnu abi bakr waxaa la yidhaahdaa ninkan isagu moxamed bnu abi bakr bni moxamed bni camr bni xasm ayb alansaariyu abu cabdilmelik iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi الsitta can cabdilmelik bni abi bakrin wahuwa cabdilmelik bni abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaarif bni hishaam almakhzuumiy saxaabiga xaarif ibni hishaam ee xadiid badilwaxyi warinaayey caaisha ay ka warinaysaa iyou galaa nasabkiisa iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi الsitta isaguna can abiihi wahuwa abu bakr bni cabdiraxmaan bni alxaarif can ummi salma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka lama tasawaja markuu guursaday umma salama aqaama cindahaa agteeduu nagaaday alaaan saddex maalmood uma qaala waxa uu yidhi laysa biki laysa biki calaa ahliki hawaanun ay laysa ma ahaanin biki adiga sababtaada hawaanun wax daraabid ah calaa ahliki reerkaaga yacnii ahelkaaga dushooda adiga sababtaada sababkaaga wax daraabida ma ahaanin laba macnaa marka way ixtimaalaysa calaa ahliki isaga inuu isu jeedo nacam oo markaa yacnii ehelkii zawjku ile waa ahale nacam oo markaa uu leeyahay ninkaaga nicid ama daraabid adiga sababtaada ku timid yacnii dushiisa ma ahaanin nacam oo ma ahan inuu adiga ku eedayn ku liidaya ma ahan ayb macnuu inuu sidaa yahay ama shuraaxda qaar sida ay yidhaahdaan laysa biki adiga sababkaaga hawaanun laysa hawaanun yacnii daraabid iyo liidid ma ahaanin biki adiga sababtaada calaa ahliki reerkaaga oo reerkaaga korkooda liidnaansho iyo yacnii hoosayn adiga aad u keentay sabab u noqotay ma ahaanin in shi'ti haddaad doonto sabactu laki waan kuu toddobaynayaa wain sabactu laki haddaan kuu toddobeeyana sabactu linisaa'ii haweenkaygana waan u toddobaynayaa hadda isaga wuxuu baabiyey fi lmuqaami cinda albikri umu salamana hayibay ahayd marka nebiga uu guursanayo oo abu salama ka dhintay marka waxaa laga qaadanayaa gabadha haddaanay yacni qofka lasoo guursaday cusub haddaynan gabarh ahayn saddex maalmood inay leedahay saddex habeen markuu la joogo wixii ka dambeeyana inay naagaha kale ula siman tahay tookada saddexdaa iyadu marka wax ma leh haddii marka middaa garoobka toddoba looga dhigana mid kastaa marka toddoba toddoba ayay soo mareen maalan haddii hal naag ninku uu qabay haween garooba uu soo guursado toddoba maalmood ay doorato inuu la joogo toddoba habeen toddoba habeen buu la joogayaa markay toddobadaa dhammaata naagta kale toddoba habeenuu la jooga kadibay marka qaybta u bilaabanaya iyada marka saddexda laakiin hadduu saddex habeen la joogo waxaa weeyaan tookada toosay u bilaabaneen markaa wax qallo ah oo iyada laga goynaya ma jirayaan laakiin hadday toddobada qaadato waxaa weeyaan iyadana wakhti dheeru ka maqnaana xadiidku marka macnaha ugu saxsan oo loo badan yahay sidaas weeyaan oo alimaamu shaafici iyo kayrkiis ay ku macneeyeen hadday saddexda qaadato waxba kama go'ayaan saddexdaas iyadaa iska leh cusaybkay ku leedahay wixii ka dambeeyo tookadu waa iska caadiya noqonaysa hal hadduu siiyo tan hal saasay u bilaabmay laakiin hadday toddobada qaadato ta kale toddobay iyadana qaadanaysaa oo iyadii marka saddexdii xataa waa dhaafaysaa sida muuqanaysa macnuhu marka sidaa weeyaan xadiidkan marka muslim baa isagu wariyey ayb waaqaca marka nebiga middan ku dhacday waay kuwo kalena marka wuu keenayaa qaala xadaanaa wahb ibnu baqiya wa cuثmaan bnu abi shayba can hushaymin can xumaydin can anas bni malikin qaal lama akhada rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam nebigu markuu qaatay safiyata safiya aqaama cindahaa alaaan agteeda saddex buu ku nagaaday maalmood zaada cumaanu cumaan wuxuu ku daray wa kaanad waxay ahayd hayiban garoobay ahayd wa qaala xadaanii hushaymun qaala anba'naa xumaydun qaala ahbaranaa anas sidaa buu yidhi ayb yani wa qaala cumaan waxa uu yidhi xadaanii hushaym qaala anba'naa xumayd qaala ahbaranaa anas amaa wahbu bnu baqiya isagu wuxuu yidhi can hushaym can xumayd hushaym waa mudlis marka riwaayada cusmaan waxay faa'iideyne marka tadliiskii bay meesha ka bixinaya ila ahbar anba'naa buu isticmaalay hushaymi anba'naa xumayd amaa riwaayatu wahab hushaym can xumayday ahayd cancanaa ku jirta qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa hushaymu waismaaciilu bnu culaya can khaalidin اlxadaa can abi qilaaba huwa cabdullahi bni zayd aljarmi can anas bni malikin qaal ida tasawaja albikra bikra haddii uu guursado gabar cala ahayibi garoob korkeed uu ku soo guursado yacnii hayib mid ou hore u qabay baa laga wadaa islaan oo hore oo gabar hadduu soo guursado islaan kale uu ku soo guursado ayb riwaayada bukhaari iyada waa ilaaqaysaa nacan assunnatu ida tasawaja albikru aqaama cindahaa sabcan bay leedahay sunnadu ninku hadduu gabar guursado toddobou la joogaa laakiin middan riwaayadan marka waa riwaayo oo yani muqayado ah ida tasawaja albikra cala ahayibi yay ku qaydaysaa haddii ninku uu gabar soo guursado naagna ou hore u qabay aqaama cindaha taasaana macnaha mustaqiim ku ah sababtoo ah iqaamadu macno ma samaynayso ninku hadduunan awalba naag lahayn ilaa awalbu tan unbuu la joogi lahaa soo maa ayb marka wuxuu leeyahay aqaama cindahaa sabcan toddoba ayuu agteeda marka ku nagaanaya toddobau la joogayaa ayb toddobadan marka uu la joogaayo tii garoobka ahayd siday saddex u lahayd baa middan toddoba ay u leedahay gabadha iyada waidaa tasawaja ahayiba garoob haddii uu guursado cusub aqaama cindahaa alaaan buu la nagaanayaa agteeda saddex walow qultu haddaan dhihi lahaa buu yidhi anas abuu qilaaba innahu anas rafacahu wou kor yeelay la sadaqtu run baan sheegi lahaa walaakinahu qaala laakiinse waxa uu yidhi assunnatu kadaa sunnadu sidaa weeyaan yacnii in min asunnati la yidhaahdo iyo in la yidhaha qaala rasuululah waa isku midow ka wadaa laakiin aniga eraygii uu isticmaalay anas ayaan isticmaalayaa aan ku dadaalayaa laakiin haddaan idin dhihi lahaa nebigu u kor yeelay been ma aanan sheegin xadiidka marka waa muttafaq bukhaari muslim baa wariyeen macnihii u baabaystaana laga qaadanayaa gabadhu inay toddoba habeen marka ay yeelanaysoy leedahay haddii uu haween kale hore u qabay gabar uu ku soo daray toddoba ayuu marka nagaanayaa oo la joogayaa nagaashada iyo iqaamaduna waa habeenkii wax laga hadlayo ayb amaa maalinkii hadduu haweenka kale u taga wax dhibaataa ma laha ayb waxaa kaloo iyada marka xadiidkan laga qaadan maayo qofka inaanu jamaacada soo aadaynin dadka qaar baa waxay ka qaataan yacnii ninku hadduu guursado toddoba ayuu agteeda ku nagaanayaa waxay leeyihiin jamaaca hataa ma soo aadayo gurigiisu iska joogaan maalin iyo habeenba sidaa marka ma ahan macnuhu ayb bal yacnii inuu jamaacada iska daayo waa waajib uu ka tegaayo bilaa cudurdaar haddii uu yahay ayb ibnu daqiiq ilciid waxa uu yidhi afrada bacdu اlfuqahaa fuqahada qaarkood waaba xadgudbeenuu yidhi fajacala muqaamahu cindahaa cudran fii isqaadi اljumcati joogista uu la joogaayo agteeday waxay ka dhigeenba cudurdaar jumcada xataa looga tago gurigiisoo duhur ku tukanaa bay leeyihiin waxaas marka waa ifraad ma toosna sax ma aha ayb iqaamadan la sheegayana waa mabiidka iyo bariidda ayb waxaa le nebiga calayh isalaatu wasalaam xaasaskiisa ayagoo kala tooka tooka leh ayuu haddana mid walba maalin walba gurigeeda intuu ugu tago ayuu u sheekaynayey ama xaalkeeda uu ogaanayey midda marka uu wakhtigeeda leeyahay ayuuna la baryayey ayb marka wuxuu yidhi walow qultu yani walow qultudan waxa dhahay waa abu qilaaba walow qultu haddaan dhihi lahaa inahu rafacahu anas waa kor yeelay oo nebigu u kor yeelay la sadaqtu run baan ayaan sheegi lahaa walaakinahu qaala asunnatu kadalika baabun fi rajuli baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka yadkhulu bimra'atihi haweentiisii markaa u gelayo qabla an yanqudahaa shay-an isagoon waxba siinin meherkii aan waxba ka siinin yanii ninka haweentiisa u galmoonayo u tegayo isagoo aan meherkii waxba ka siinin ayb taasaa marka baabkan xukunkaa marka muxuu yahay qaala xadaanaa isxaaq bnu ismaaciil huwa aalaqaaniyu qaala xadaanaa isxaaq bnu ismaaciil aaalaqaaniyu wahuwa abuu yacquub iqat tukullima fii samaacihi can jariir min jariir waxdahu akhraja xadiidahu abu daawuud jariir markuu ka warinaya keli umbaa lagu hadlay sidiisa kale waa iqa qaala akhbaranaa cabdatu wahuwa bnu sulaymaan qaala akhbaranaa saciidun wahuwa bnu abi caruuba can ayuuba can cikrima can ibni cabbaasin qaal lama tasawaja caliyun cali markuu guursaday faatimata faatima qaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka wuxuu ku yidhi acdihaa shay-an waxsii qaala maa cindii shay-un agteyda waxba ma ahaanin waxba ma hayo qaala waxa uu yidhi nebiga ayna dircuka alxudamiya ayna aaway dircuka dircigaagii aaway camburbereedkaagii alxudamiyatu meeshaa loo nisbaynayo alxudamiya macnaheedu qaar waxay yidhahdeen dirci cambuurbireed ballaaran oo ahaayo seefaha ay ku jajabaan seefaha marka lagu dhufto ama warmaha waa ku jabaayeen qara intuu ka qaba yacni weynaan waqiila waxaa la yidhi macnuhu waxaa weeyaan alxudamiya waa laf ku abtirsato xudamatu bnu muxaarib oo iyagu marka qoladaasaa duruucda samayn jireen ayb waa badn min cabdilqays reer cabdilqays laf ka mida oo la dhihi jiray xudamatu bnu muxaarib ku abtirsadaan iyaga xudamiyiin la dhihi jiray ayaa oo duruucda samayn jireen ayaa loo nisbeeyey diracan marka macnuhu waxaa weeyaan ayna dircuka alxudamiya meeshaa dirciga loo nisbeeyey aawo ayb ibnu aiir ibnulaiir wuxuu leeyahay wahada ashbahu اlaqwaal aqwaasha kan baa ugu dhow xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa inay wanaagsan tahay qofku in meherkii uu hormariyo intaanu haweenta u galmoonin uunan u tegin inuu meherkii qayb iska sii siiyo sidaa inay wanaagsan tahay xukunkan marka acdihaa amarkaanna amru wujuub maahane waa amru istixbaab waxaa la tusayaa amarku inuu amru istixbaab uu yahay xadiidkii aan shalay iyo soo maraynayo qofkii intuu guursaday haween haddana yacnii aan ama ka dhintay isagoon weli meher siinin meherkeedii aan siinin iyo mas'aladii ibnu mascuud la weydiinayey iyo waxyaabaha dhan marka waxay ku tusaya oo nebiguna uu xukumay barwax binti waashiq iyo hadday waajib tahay waxuu dhihi lahaa maxaa meherka mar hore loo dhiibi waayey baa imaan lahayd marka qayb in naqdi ahaan loo dhiibo waa mustaxab qaala xadaanaa kaiiru bnu cubaydin alximsiy wahuwa abulxasan alximsiyu ayb alxadaa ayb iqatun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnasaa'iy wbnu maaja qaala ahbaranaa abu xaywa wahuwa shurayx bnu yaziid alximsiy almu'adin iqatun akhraja xadiidahu abu daawuud wاnasaa'iyu can shucaybin yacni bni abi xamsa qaala xadaanii haylaanu bnu anas haylaanu bnu anas alkalbiy abu yaziid addimashqiy maqbuulun akhraja xadiidahu albukhaariyu fii juزi rafci اlyadayn wabu daawuud wabnu maaja kan marka maqbuul baa loogu tarjamay mutaabacu u baahan yahay marka qaala xadaanii moxamed bn cabdiraxmaan bni hawbaan wahuwa alcaamiriyu iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can rajuli min asxaabi الnabiy salى اllahu alيyh ali wasalam ana caliya radia allahu canhu lama taزawaja markuu guursaday faatimata binta rasuuli اllahi sal l slam radia allahu canha araada an yadkhula bihaa inuu u gala ayuu damcay famanacahu rasuulullahi sal l slam nebigaa ka celiyey xataa yucdiyaha shayan intuu wax ka siiyo faqaala yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow laysa lii shay-un waxba ma haysto oo waxba agteyda ma ahaanin faqaala lahu nebiyu sala allahu calayh ali wasalam acdihaa sii dircaka dircigaaga fa acdaahaa waa siiyey dircahu buu siiyey uma dakhala bihaa dabadeed marka waa u galay marka xadiidkan waa daciifoo ninkaa khaylaan baa ku jiro qisadan manciga iyo nebigu inuu amray umbaa yaa xadiidkii hore ku jirtay amaa waa u diidey taas iyadu waxaa weeyaan ninkan baa uu wariyey haylaanka haylaankuna waa maqbuulo tafarud keligiis ma aqbalaayo qaala xadaanaa kaiirun yacni bna cubaydin qaala akhbaranaa abu xaywa can shucayb can haylaana can cikrima can ibni cabbaasin milahu isaga unbaa ku jiro qaala xadaanaa moxamed bnu sabaax albazaaز qaala akhbaranaa shariikun wahuwa bnu cabdillahi naci shariik bn abi cabdillaahi الnakhci can mansuurin can طalxa wa طalxata bnu musarif alyaami can khayhamata wahuwa khayhamata bnu cabdiraxmaan bni abi sabra aljucfiyu اlkuufiyu hiqaة wa kana yursil akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta can caaئiشhata qaalat amaranii rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigu wuxuu i amray an udkhila imra'atan haweeney inaan u geliyo calaa zawjihaa ninkeeda yani haweeney inaan gelbiyo ninkeeda u geliyo qabla an yucdiyahaa intuunan siinin shay-an waxba intaan waxba siinin oo meher aanu meherka ay usan waxba ka siinin inaan u gelbiyo oo u geliyo ayaa nebigu i amray qisadan iyaduna xadiidkan isaguna waa daciifo abu daawuud baaba sheegayo qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wakhayhamatu khayhama lam yasmac min caa'ishata caaisha waxba kama maqal inqiaac ayaa ku jiro ayb marka xadiidkan hadduu ansixi lahaa yani wuxuu tilmaami lahaa inuu bannaan yahay qofka isagoon waxba siinin haweentiisa inuu dukhuulo laakiin kan waa daciif hadda amaa laakiin yacnii axaadiidta kalen soo marnay ayaa deliil u ah kii horena amarkiisu waa amru istixbaab waa amru nadbin laa amru wujuubin qaala xadaanaa moxamed bnu macmar qaala akhbaranaa moxamed bnu bakrin اlbursaaniy ayb moxamed bnu bakr albursaani iqatun akhraja xadiiثa asxaabi kutub sita marka ninkan marna waasidana waa uga wariyaa marna toos uga wariyaa qaala anba'na bnu jurayjin can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaal ayb qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi ayuma imra'atin haweenay tii ahoo nukixad la nikaaxo calaa sadaaqin meher lagu nikaaxsado ow amase xibaa'in yacnii cadhiyo siismo in wax la siinayo yacni lagu nikaaxsado ow cidatin ama yabooh yabooh marka waa ballanqaad ow cidatin ballanqaad lagu nikaaxsado qabla cismati nnikaaxi nikaaxa caqadkiisa ka hor fa huwa isagu kaasi ballanqaadkaasi lahaa iyadoo u sugnaaday wixii ballanqaada oo in la bixinaayo oo caqdiga lagu shee caqdiga ka horeeyo haweentaa iska leh wamaa kaana wamaa wixii kaana ahaaday bacda cismati nikaaxi nikaaxa caqadkiisa kadib wixii ahaadana fa huwa liman ucdiyahu qofkii la siiyo ayaa iska leh haweenta haddii yacnii markii la nikaaxo oo caqdiga dhaca kadib haddii aabbaheed wax loo yabaho markaa ama oo wax inta shardiyo wax la siiyo marka isaga waa iska yeelan karaa laakiin wixii shuruu wixii markaa ballanqaad ah ama shardi la xirayba ha ahaadee oo odag uu xihay qabla caqdi nikaax la xihay ama ballanqaad ah ama meher ah haweentaa iskale qabla caqdi nikaax iyo bacda caqdi nikaax ayb xadiidku marka sidaas u kala saaraya ayb ayuma imra'atin haweeney tii ahoo nukixad la nikaax yacnii la guursado calaa sadaaqin meher lagu guursado ow xibaa'in ama cadhiyo siismo ow cidatin ama ballanqaad qabla cismati nikaaxi nikaaxa caqadkiisa ka hor fa huwa lahaa fa huwa waxaasi la ballan qaaday lahaa iyadaa iska leh wamaa wixii kaana ahaaday huwa isaguwa bacda cismati nikaaxi nikaaxa caqadkiisa kadib wixii ahna fa huwa liman ayaa iska leh ucdiyahu la siiyo ninkii la siiyaa markaa iska leh haddii aabba ay tahay iyo hadday walaal tahay iyo hadday wax tahay ayb wa axaqu maa shayka ugu xaqnimo badan ukrima calayhi rajulu qofka lagu maamuuso ibnatuhu weeyaan gabadhiisa oo ukhtuhu ama waa walaashiisa waxa marka qofka la siinayo gabadha laga siinaayo weliga uu u yahay ama walaashii ama midda uu dhalay laga siinaayo labalaba qayb laba nooc wax isaga karaamo ahaan loo siinayo isagu uunan warsanin oo qofkii uu isaga ku maamuusayo taas dhib ma leh hadday bacda cismati nikaax tahay iyo hadday qabla cismati nikaax ay tahayba wixii isaga loo keeno isagoon weydiisanin wuu iska qaadan karaa wixii isaga loo keeno isagoon weydiisanin ama ballan aan loogala qaadanin ama aan lagu shardisanin isaga un loo keeno ama qabla cismati nikaaxa aata ama bacda cismati nikaaxa aatan waa iska qaadanaya waa maal u yimid isagoon warsanin w sooma fahmin amaa isagu inuu shuruud xiro oo uu u xiro xallaysiiyo uu yidhaahdo culummadu waxay yidhaahdaan waa waa waxaa weeyaan wax wanaagsan ma aha nacam ma wanaagsano oo waxay noqonaysaa nikaaxii bay dhibaato u keeni kartaa oo hadday weliba yacnii wuxu ay bataan waxaa laga yaabaa inay gabadha uu isagu weliga u yahay nooc cadli ah ina in meesha uu ka soo baxo haddii maalan uu leeyahay anu gabadhan intaasaan korinayo intaasoo kun oo dollar ha layga siiyo de guurkii unbuu ka daahinaya waa ka daahinaya waa ka daahinaya waa dhibaataynaya dhib unbuu u keenaya taas sharciga ma ogolan xadiidkanna marka isaga xowun ahaantiisu waa daciif bacdu naas baa marka qaybta dambe waxaa laga yaabaa inay u deliishadaan inuu yacnii gabdhaha in wax lagu qaato ama yacnii weliga qofka ugu yahan wax lagu qaato awalan xadiidku waa daciif hadduu ansixi lahaana wixii caqadka ka horeeya inay gabadha leedahaba laga fahmaycaqdiga ka horeeyo inay gabadha leedahay baa xadiidka uu deliil u yahay xataa hadduu ansixi lahaa ayb marka w haddii isaga xadiidkana wuxuu tilmaamayaa wax isaga lagu maamuuso wixii maamuus oo isaga uunan weydiisanin wuu qaadan karaa wax aan sidaa ahaynse maya ayb oo shuruud marka uu la imaanayo meherka iyada gabadha iyadaa iska leh meherka gabadha iyadaa iska leh wixii sadaaqa horta iyagu yacni iyada cidday siisa waa siin kartaa laakiin iyadaa xaq u leh amaa waxaan iyagu shuruudda lagu kala gelaya yaradda iyo waxa lamidka ah ah ee laleeyahay haddaadan intaa keenin gabadha lagu siin maayo waayahay uu yidhaahdo xadiidkan isagu waa daciif nacam wixii marka waxaa weeyaan qofkuna uma wanaagsana inuu middaa saasoo kale shardiga noocaasoo kale uu galo inuu ilaahay uga cabsado karamna ma ahan iyo yacnii dadkii wanaagsanaa si lagu yaqaanay ma aha isaga inuu iska daayaa fiican amaa xurmadeeda iyo kolley marka waa waa waa kaa cabsanayaan nacam ayb oo in la yidhaha waa xaaraam anu cid ahlucilmiga kama maqlin laakiin ahlucilmiga waxaan ka maqalnay inay yidhaahdaan wax fiicanna ma aha qofkana uma habboono mana u wanaagsana inuu yidhaahdo intaas keen waa lagugu xiraa gabadha yaraddi aawey keen wax laa'iqoo fiicanoo qof akhyaar u wanaagsan ma ahan cadlina inay keento waa suuragal haddii gabadha yarad badan lagu qaato waxaa laga yaabaa in dadku ay guurkeeda iskaga tagaan oo hadhow gabadhii marka guurku ay ka daahdo oo hadhow qof aan kukuf ahayn marka dambe uu iska guursado ilaa hadday gabadhii guurka ka daado ninaan ku u dhigminaa iska qaadanayo marka dambe marka taa inaan la yeelin allah aclam taas fahmay u baahan tahay fahm qofku yanii fahmay u baahan tahay kulle aanu da yanii ma ma xaaraantinimadeeda haddii ahlucilmigu qofkii ka haayo isaga waa ka faa'iidaysta laakiin xurmadu an waa ilaa adag tahay nacam waa waa suuragal in xadiidkaa uu soo galo inuunan gelin waa suuragal laakiin kolley wax u habboon ma aha shuruudaha nooca inuu la galgalo marka wixii ahlucilmi baa la weydiin doonaa insha allahu tacaala ayb xadiidkan marka isaga sheekh اlalbani silsila axaadiid daciifa tacliiquu saaray tacliiqa uu saaray wuxuu ahaa xadiidkan wuxuu yidhi dad baa waxay u deliishadaan inay gabdhaha ku gorgortamaan oy wax ku qaataan taasna ma wanaagsan uu yidhi xadiidkani bal waa daciif uu yidhi hadduu ansixi lahaana wixii qabla cismati nikaax inay gabadha leedahay baa wax allaale wx odaga la siiyo gabadhaa iskale maba lahanba isaga sidaasuu marka uu sheegay mana wanaagsan uu yidhi sidaa in la sameeyo gabdhuhuna marka in yacnii sidaa loo meermeeriyo oo lagu laga dhigta yacnii wax oo qiimo daran ma fiicna saasuu tilmaamay marka xadiidkan isaga waa daciifo dacfigiisu cilladiisu waxaa weeyaan ibnu jurayj tadliis ibni jurayjaa ku jiro cancanat ibni jurayj ayuu ku daciifiyey sheekh اlalbani alimaamu الtirmidi isagu markuu xadiidkan soo saaray kadib wuxuu yidhi wاlcamalu calىa hada cinda bacضi ahli اlcilmi min الصaxaabati yani camalku sidan buu ku dureersaday buu yidhi cinda ahli اlcilmi min الصaxaabati minhum cumar qaala cumar waxa uu yidhi ida taزawaja الrajulu اlmarأata ninku haddii oo haween guursado wa sharada ou shardiyo anlaa yukhrijaha lazima masalo gadaal ka imaan doonta waay cumar isaga wuxuu yidhi ninku haddii uu haweenta guursado ee markaa uu shardi la galo gurigeeda inaanu ka bixinnin waa ku laasimayaa buu yidhi wabihi yaquulu shaaficiyu axmed wa isxaaq halkan marka adde xadiidkan markuu keenay kadib baa tirmidii warkan uu sheegay xaggee ka soo gelaa waxay ka soo gelaysaa awcidatintaas ballanqaadkaas ballanqaadku ilaa waa shardiga hadduu u ballanqaado gurigeeda inaanu ka raraynin oo sidaa marka uu shardi kula galo imaamu tirmidi wuxuu leeyahay cinda bacdi asaxaaba shardi fulaayo cumar baana aarkan uu ka keenay laakiin baabu shuruudi fi nikaax yaan uga hadlaynaa cumar riwaayo kalea laga haayaa oo qowlkan ka duwan uu leeyahay naagta ninka qabo ayaa mas-uulka ah meeshuu u watayna la aadin walidaalika can cumar aqwaashiisu marka laba qowl yaa cumar ka sugnaatay abu cubaydna wuxuu leeyahay laba qowl yaa cumar ka sugnaatay mar hadday sidaa tahayna marka khilaafkeeduu ka hadlay marka halkaasaan ku sheegi doonnaa insha allahu tacaala ayb baabu maa yuqaalu lilmutasawiji baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yuqaalu la dhahayo lilmutasawiji midka guursado midka guursanayo waxa la dhahayo ani waa loogu hambalaynayo loogu ducaynayo qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid qaala akhbarana cabdulcasiiz yعن بن محمد وهو الdراwrdي عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرة أن النبي sلى الله عليه ولي وسلم نبgu kaana wxuu ahaa إdaa رفأa hadduu u hambalyaynayo الإنسaaنa qofka إdaa تزaوجa markuu guursado markuu insaan u hambalyaynayo markuu guursado qaala wuxuu dhihi jiray baaraka الlah لaka وbaaرaka عalayka وجamca baynakma fي khayri baaraka الlah لaka adiga allah kuu barakeeyo baaraka calayka korkaagana allah yacnii barakeeyo wajamaca baynakumaa fii khayrin dhexdiinnana ilaahay khayr ha ku soo ururiyo ayb sidan baa marka uu dhihi jiray tan marka waxay baddashay waxyaabihii carabta ay dhihi jireen markay qof u hambaliyaynayaan waxyaabahay marka isticmaali jireen hambaliyooyin ay isticmaali jireen baa jiray bilbaniin warufaahiya bilbaniini warufaahiya yacni wiilal badan iyo iyo iyo rufaahiy yacni iyo iyo barwaaqo saasoo kale dhihi jireen ayb marka taas waa beddelay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wiil iyo gabar waxay khayr ku jira ilaahay yaqaano baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayrin buu ku beddelay adi wiilna ma haysatid gabarna ma haysatid ayagana ma ku abuuri kartid qalbigooda wanaagga ilaahay unbaa ku abuuri kartaa buu ku beddelay baabu الrajuli yatasawaju اlmarأata fayajiduhaa xublaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yatasawaju اlmar'ata haweenay guursanaayo fayajiduhaa markaa arkayo helayo xublaa iyadoo uurle markaa ninkii naag buu guursaday iyadoo uurle buu arkay siyaabo kala duwan buu uurku ku imaan karaa marka ayb waxaa laga yaabaa marka waxaa weeyaan uurku inuu uur zina a yahay waa suuragal waxaa kaloo ku imaan karaa xataa gabadhan inay addoon ninkan u tahay addoon yacnii markaa dagaal lagu soo qabtay oo isaga qismadii loo siiyey ee marka inuu u galmoodo ou rabo iyadoo uur leh u arkay markaan see la yeelaa marka haweenta iyadoo xaaladdaasoo kale maxaa see la yeelaya waa ka guda weyntaha marka zino keliya ayb masaladan inkastoo gadaal oo uga noqon doono baababkaas istibraha iyo waxyaabaha ku saabsan qaala xadaanaa mahlad bnu khaalid walxasan bnu caliyin wamaxamed bnu abisariy almacnaa ay macnaahum waaxid macnaa axaadiiihim waaxid qaaluu ahbaranaa cabdurazaaq qaala anbana bnu jurayj can safwana bni sulaym can saciid bni اlmusayab can rajuli min alansaari qaal can rajuli min alansaari qaal can rajuli min alansaari qaala bnu abisariy ibnu abisariy waxa uu yidhi min asxaabi الnebiy can rajulin min asxaabi الnebiy buu yidhi walam yaqul min alansaar macihi uma itafaquu way iswaafaqeen yuqaalu lahu ninkaasoo la yidhaha basratu qaala waxauu yidhi tasawajtu imra'atan haweeney baan guursaday bikran gabar ah fii sitrihaa ayaan ku guursaday asturkeeda ayaan ku guursaday dhexdiisa ayb fadakhaltu calayhaa waan u galay oo yacnii waan uu gudagalay faidaa hiya xublaa waaba iyadoo uur leh faqaala nebiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi hiya laha sadaaqu meher bay leedahay bima istaxlalta min farjihaa yacnii bisababi istixlaalika xalaalsiga aad xalaalsatay dartiisa min farjihaa aad xalaalsatay ayay leedahay meher walwaladu cunugana cabdun laka adoo addoon kuu yahay fa idaa waladad hadday dhasho wiilkiina marka waa u addoomiyey qaala alxasan xasan waxa uu yidhi fajlidhaa jaadal wa qaala bnu abisariy fajliduuhaa jaadla ow amase qaala waxa uu yidhi faxuduuhaa boqol karbaaj ku dhufta oo jaadal ku dhufta waxaa laga qaadanayaa marka uurku inuu yahay wax xadka uu ku sugnaan karo qofka haddaan nikaax lagu ogeynoo gabar ay ahayd uurka bimujarad yacnii iyadoo gabar a haddii uur uu muuqdo waa xad waa ku waajibaya cinda bacdi ahli اlcilmi axaadiidtan iyo kuwayaal kale ay deliishanayaan xadiidkan marka isaga sanad ahaan waa daciifo idiraab baa ku jiro ayb xadiidka waxaa weeyaan ibnulqayimna wuu ka hadlay sanadkiisa iyo xukunkiisa intaba aad uga hadlay taadiibu sunanka ayb cilladiisuna markaa cillo oo idiraab ah buu leeyahay xadiidkan marka saa darteed xukunkiisu waxaa weeyaan inta badan culummadu mama qaataan bal waxaa soo arooray xadiid kan ka duwan oo nebigu sal lla ly slam haween uur leba qofku inuu u tago ama uu jimaaco haysto inuu nebigu reebayba oo saxiixu muslim waxaa ku sugan min xadiidi abidarda nebigu sal ll ly slam ana nebiya sal ll ly slama utiya bimra'atin mujixin haween baa nebiga loola yimid oo loo keenay dhow oo dhalmadeedu dhowdahay oo uur leh markaa oo dadkii markaa khanaa'imtii la qaybqaybinayay iyo ku jirtay markaasuu wuxuu yidhi nebiga lacalahu yuriidu an yulima bihaa ninkii haweentan la siiyey oo ay qismada ugu dhacday war waxaa laga yaabaa inuu u tago inuu rabo inuu u tago inuu rabo yaa laga yaabaa buu faqaaluu nacan bay dheen haa markaasuu rasuulku wuxuu yidhi laqad hamamtu an alcanahu lacnan yadkhulu macahu yacnii fii qabrihi waxaan ku hamiyey inaan lacnado lacnad qabriga la gasho lacnad yacnii qabriga la tagtee la gasha inaan lacnadaan ku hamiyey buu yidhi sidaan yaanu yeelin kayfa yuwariuhu wahuwa laa yaxilu lahu kayfa yastakhdimuhu wahuwa laa yaxillu lahu sideebuu u dhaxal siinayaa xalaalba uma ahaani cunuga naagtan ay dhasho see u dhaxlayaa ninkan maba dhalinba isaga sideebuu u adeegsanayaa cunugiisii maba ahaanen yaa diiday marka xadiidkan abu daawuud laftirkiisa u keeni doonaa gadaal buu ka keeni doonaa marka waxaa xadiidkan marka inuu daciif yahay kaasaaba tusayaba isagu saxiixa waxaase laga qaadanayaa marka qofku haddii sidan oo kale ay dhacdo ama caqad yani awaan uurle caqdigeedu caqadkeedu ma ansaxaya mase ma ansaxayaana culimmadu aaday uga warramaan layskuma khilaafsana midda hadday addoon ahaydoo lasoo qabtay oo kale in istibra la sameeyo hal xayd hadday uur leedahayoo xaamil ay tahayna ilaa ay ka dhigto inuunan u tegi karin taa iyada culimmadu taa iskuma hayaan caqadna maku dhacayo dabcan amaa laakiin zinada mas'aladeeda uurku hadduu yahay uur zino ah ma dhacayaa caqdi maku dhici karaa mase kuma dhici karaa xanafiyada iyo shaaficiyadu waxay leeyihin waa ku dhici karaa zinadu wujuuduhaa ka cadamiha wax ictibaaro ay leedahay male bay leeyihin haweenta iyadoo zino uur leh ninkii markaa isagu zinadaa marka uurka ugu yeelay na waa guursan karaa kayrkiisna waa guursan karaan laakiin waa karaahay leeyihin waxaa wanaagsan intay ka dhashay in layska suugo karaahay cabirayaan lak caqdigu waa ansaxaa cinda ashaaficiyati walxanafiya ayb amaa xanaabilada iyo iyagu iyo maalikiyada maba guntan maayay leeyihin naag uurle caqad maba ka ansaxayo xadiidka marka axaadiid waxay deliishaneen kii hadda qisadii hadda nacam kayfa yuwariuhu wahuwa laa yaxilu lahu kayfa yastakhdimuhu wahuwa laa yaxilu lahu xadiidkan waa caamuu leeyahay ibnu اlqayim zino iyo yanii kayrkeedba iyaguna waxay leeyihin maya midkan wuxuu gaar ku yahay wixii ku saabsan yacnii addoon iyo uu qofka soo iibsaday ama uu dagaal ku helay iyo naag la qabay oo kale oo iyadu markaa gaalada laga soo furtay oo waxaan u jeedaa naag nin lahayd oo iyagu markaa la addoomiyey oo addoon isu beddeshay dagaalka iyo jihaadka isugu beddeshay in la sugo waaday uur leedahayna marka in loo kaadiyo xadiidkan macnahaasuu tilmaamayaa bay leeyihiin amaa zino baabkan ma soo gelaya ayay ku dhahayaan calaa kullin meelahaas dambaan marka iyuu ku keenkeeni doonaa labadaa marka madaahibta afartaa labadaas qowl bay isugu khilaafsan yihiin masaladan iyadan ayb xanafiyadu iyagu waxay ku darayaan caqdigu waa ansaxayaa laakiin ilaa ay ka dhigto ma u tegi karay leeyihin caqdigu laakiin sidiisa waa u ansaxayaan shaaficiyaduna karaaha waayay leeyihin caqdiguna waa ansaxayaa qaala alimaam abu daawuuda raximah اllahu tacaala qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi rawaa hada alxadiida waxaa wariyey qataadatu can saciid bni yaziid can ibni اlmusayab warawaahu yaxya bnu abi kaiir can yaziid bni nucaym can saciid bni اlmusayab wacaطaa'in اlkhuraasaaniy can saciid bni اlmusayab arsaluuhu kulhm can الnabiy sal ا l slam wa fii xadiidi yaxya bni abi kaiir ana basrata bna akham nakaxa mra'atan ayuu guursaday wa kulluhum dhammaantood qaala fii xadiidihi jacl اwld cabda lahu xadiidka marka iiraab baa ku jira qaala xadaana mxamed bn اmuhanى qaala akhbarana cثmaan bn cmar qaala akhbarana caliyu yacni bn اlmubaarak can yaxya can yaziid bni nucaym can saciid bni اlmusayab ana rajula yuqaalu lahu basraة bnu akham nakaxa imra'atan buu nikaaxsaday fadakara macnaahu zaada wafaraqa baynahumaa waa kala geeyey nebiga wa xadiiu bni jurayjin atamu xadiidka ibni jurayjaase taamnimo badan baabun fi اlqasmi bayna الnisaa baabun ayaadaa kani baabun baab weeyaan fi اlqasmi tookaynta bayna الnisaa'i haweenka loo kala tookeeyo ninku hadduu xaasas badan leeyahay inuu markaa qasmi u sameeyo u cadaalad sameeyo ayb qaala xadaثna abulwaliid aلطayaalisiy qaala akhbaranaa hamaamun qaala akhbaranaa qataadaةu can الnadr bni anas can bashiir bni nahiik can abi hurayrata can الnabiy sal ا slm qaal man kaanat lahu imra'ataani ninkii laba haween ay u sugnaadeen oo qabo famaala ilaa ixdaahumaa middood u iisho jaaءa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuu imaanayaa washiquhu dhinaciisa maa'ilun isagoo janjeero isagoo dhinac dhinac u janjeero yuu imaanayaa qiyaamaha aljazaau min jinsi alcamal xaafidku marka xadiidkan buluuqulmaraamka wuxuu ku yidhi sanaduhu saxiixun ayb ibnuljaaruud iyo xaakim iyo ibnu daqiiqilciid iyo dahabi iyo kullina way saxiix yeeleen ayb waxaa laga qaadanayaa marka ummadda inuu waajib ku yahay qasmiga yanii hadday dhowrxaas uu leeyahay inuu u kala qaybiyo cadaalad ugu same inay waajib ku tahay midda marka qasmiguna wuxuu ka suurtoobaa waa habeenka maalinta ma aha habeenka xuduuddiisa macnaha waxaa weeyaan waa habeenka ayb mabiidka iyo baritaanka ayb waxaa iyada kaloo meesha ku jiro ayb nebiga isagu waajib ma ku ahayd mase kuma aha culammada waxay leeyihin rasuulku waajib kuma ahayn isagu laakiin min xusni khuluqihi waxay ahayd waa u kala qayb waa u kala tookayn jiray ayb markii uu dhimanayo sakaraadayeyna waa ka fasax qaatay in guriga caaisha lagu sakaraadiyo waajibna kuma ahayn isagu liqowlihi tacaala turjii man tashaau minhunna watu'wii ilayka man tashaa ayb marka isagu sidaasuu u yeelay say u ogaadaan nebiga ixsaanka iyo wanaagga uu ku leeyahay haweenkiisa say u ogaadaan iyaga ayaa nebigu uusaa ugu dadaali jiray ama ummaddu waajibay iyada ku tahay ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala akhbaranaa xamaad can ayuub can abi qilaabata can cabdillahi bni yaziid alkhatmiy can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaqsimu inuu qaybinayo fayacdilu uu cadaalad samaynayo wayaquulu wuxuu dhahaya allaahuma yaa allahu allow haadaa kan qasmii weeyaan aniga qaybtayda qaybintaydii waa fii maa amliku waxaan awoodaayo falaa talumnii ilaahu ha igu eedaynin fii maa tamliku waxaad adiga awoodaysid walaa amliku anigana aanan awoodaynin waa maxabada qalbiga midaas macna bani aadam afar ah ama saddex ah qofku isku si qalbigiis uma ahaan karo taa ilaahay baa wato bani aadamka laguma kallifin laakiin waxaa lagu kallifay waxa uu awoodi karo mabiidka inuu la baryo nafaqadii iyo waxyaabaha la midkaan ayb xadiidkan marka qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi yacni alqalba qalbiguu u jeedaa nebiga sal l slam xadiidkan tirmidi waa cilleeyey abu xaatim iyo abu zurcana way cilleeyeen waxayna ku cilleeyeen isla xadiidka riwaayada xamaad bnu zayd iyaa raajix ah bay dhaheen riwaayatu xamaadna waa riwaaya mursala xamaad bnu zayd can ayuub can abi qilaabata kaana rasuulu llahi sal l slam saas waa riwaayada marka xamaad hadda riwaayada annaga aan hayn waa xamaad ibnu salama waa ogow xamaadkan hadda mubhamka ah muhmalka ah waa xamaad ibnu salama xamaad ibnu zayd xamaad ibnu salama marka isagoo xadiidka soo mutasila buu wariyey amaa xamaad bnu zayd isagoo mursaluu wariye xadiidka waalarjaxu riwaayatu xamaad riwaayada xamaad ibnu zayd yaa raajix ah maxaa yeelay xamaad bnu zayd muqadamun fii ayuub ayuub marka la joogo isaga muqadam ah kamaa ana xamaad bna salma muqadamun fii haabit haabit ibn aslam ilbunaani xamaad ibnu salama la hormariyaa tay ardadiisu iskhilaafaan amaa ayuub xamaad bnu zaydaa ku leh xamaad marka mursal ahaanuu xadiidka u wariyey xamaad ibnu zaydaan ujeedaa ibnu salamana isagoo mutasiluu wariyey riwaayatu xamaad baa marka uu rajaxay walidaalika xaafidku buluuqa waa ku ishaaray laakiin rajaxa atirmidiyu irsaalahu buu yidhi tirmidi wuxuu rajaxay xadiidka mursalnimadiisa riwaayada mursalada ayaa raajaxa riwaayada mursaladuna marka mursalkuna waa daciif min aqsaami daciif buu ku jiraa xadiidkan muxuu sheekh ilalbaani yidhi ciladiisu saas waa taas waa amaa yacni in qalbiga aan laga hanan karin deiyada aayaddaaba tilmaanto walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa ayb waa ka ilaahay subxaana wa tacaala uu sidaa yidhi wain tuxsinuu watataquu haddaad marka ixsaan iyo la timaadaan ilaahay waa mid dembi dhaafid baa naxariis ayb taswiyadu marka maxabada iyo yacni qalbiga waajib iyadu ma aha maxaa yaele lama awoodi kara middaas ayb amaa midda kale iyadu waxaa weeyaan la awoodi karo unbaa qofka mas-uuliyadda unbaa saaran taa unbaa laga rabaa altaswiyatu baynahunna fi lwad'i yay culummadu ka hadlaan jimaaca in lagu simo mawaajibbaa iyadan jimaaca in lagu simo mawaajibbaa iyada laftirkeeda tafsiil baa ku jira uu leeyahy alimaam ibnuulqayim tafsiilka ku jiraa waxay u noqonaysaa maxabada qalbiga ayb oo qofkani yacni waxaa weeyaan waxaa dhici karta marka qaarkoodna inuu maxabo badan u haayo uunan isku hayn karin kuwana marka in maxabo saas aan u haynin marka isagu waxaa laga rabaa tabartiisa inuunan yaraysan inuu dadaalo wixii tabartiisa ka baxsan isku ma ahan marka laguma kallifin aayada tafsiilka abaa laftirkeeda yaa ku jira mas'aladan su-aashaana waxaa dhici karta inay soo noqnoqoto nacam shayga isaga uu awoodayo waay awoodduna waxay ku xidhan tahay daaciga isaga ugu yeerayo haddii marka daaciga isaga ugu yeerayo oo isagu uusan xukumin haddii mid uu ku badan yahay midna uu ku yaryahay lagu eedayn maayo dembi kuma laha amaa laakiin wax isaga ku saabsan middanna daaci baa ugu jira tanna daaci waa ugu jira markaas u kala badinayaa taa iyadu waa dhici kartaa markaa inay xaqeeda marka ay ku sheegato inkastoo shaaficiyada iyagu jimaacu xaqulmar'a maba ahnay dhahaan iyagunaagtu ma ninku ma in yacnii masruuf iyo guri may ula joogtaa keliya yani marka waxaa weeyaan taa iyadu madaahibta kale waxay leeyihiin jimaacu xaq ay naagta leedahay hadday marka ay xaqa ay ku sheegato waa leedahay ayb waa inu un uga garbaxo nacam laakiin wixii isaga aan awood ounan u lahayn lagu eeda lagu qabsan maayo daaciga qalbiga markaa ku xihan zaadulmacaadka ibnulqayim saasuu leeyahay maalintii iyadana qasmigu shaqo kuma laha maalintii oo ninku maalintii haweenta uu caawa leeyahay caawa unbaa marka tookadeedu ay tahay haddii maanta uu iyo galbihii uu gabdhaha haweenka kale uu u tago xaajaadkooda u soo qabto danahooda u sameeyo uu ka warqabo waa yeeli karaan amaa yacni waxaa weeyaan jimaaca iyo la baryitaanka midda habeenka iskale unbaa leh saasay marka u kala saaran tahay qaala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa yarbuuciyu qaala akhbaranaa cabduraxmaan yacni bn abi zinaad can hishaam bni curwa can abiihi qaala qaalat caaishatu yabna ukhtii habar yar kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wali wasalam rasuulku wuxuu aha laa yufadilu bacdana calaa bacdin qaarkeen qaarka kale kama fadili jirin fi lqasmi qaybta tookaynta min mukfihi nagaadida cindanaa annaga uu nala nagaa uu agteena uu ku nagaanayo wa kaana qalla yowmun maalin baa yaraa ilaa wahuwa yatuufu calaynaa waa nagu wareegaya jamiican dhammaanteen fayadnuu min kulli imra'atin haweenay kasta ayuu u soo dhowaanayey min hayri masiisin isagoon jimaacin xataa yabluqa ila alatii huwa yowmuhaa ilaa uu ka soo gaaro midda uu maalinteeda leeyahay fayabiitu cindahaa agteeduu ku baryeeyey walaqad qaalat sawdatu bintu zamca sawdo waxa ay tidhi xiina asannad markay gabowday wa fariqad ayna ka cabsatay an yufaariqahaa rasuulullahi sal ly slam nebiga inuu faaruqana ay ka cabsatay yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow yowmii licaa'isha maalinkayga caa'isha iska leh waxaa laga qaadanaya haweenta maa abeenka ama maalinta iyada iskale tookadeeda hadday doonto waa hibayn kartaa nacam hadday iyada doonto waa yeeli kartaa xaqeeda waa ka tanaasuli kartaa ayb iyada marka sowda nebiga inay inuu faaruqo ayay diidaysay oo maadaama rasuulka xaasaskiisu ay noqonayeen yacni xaasaska nebigu uu ka dhintay ama yacni waxaa weeyaan kuwii isagoo qaba dhintay sida khadiijo oo kale waa zawjaatuhu fi ljanna marka manqabadaa iyo fadiiladaa inay ka go'day diidaysay marka iyada xuduudkeeda marka dheefteeda adduunyada ayay marka hibaysay middaas aakhiraday ku dooratay marka waa wax marka waa diin iyo caqli weeyaan ayb marka sidaabaa marka ay yeeshay faqabila dalika rasuulullahi sal ly slam nebigu marka wuu ka aqbalay minhaa iyada qaalat waxay tidhi kadib muxuu idin naquulu muu dhahaya mase taquulu qaalad waxa ay tidhi naquulu fii daalika arrinkaa sha'nigaa waxaan ka lahayn oon ka dhihi jirnay anzala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu soo dejiyey qisadaa iyo wafii ashbaahihaa iyo wixii iyada lamida uraahu qaala inuu yidhi wain imra'atun khaafat min baclihaa nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan wa sulxu khayr marka inay naagtu iyadu markaa xaqeeda qaar ka mida kula heshiin karta ninka ninkeeda ayb qaala xadaana yaxya bnu maciin wmoxamed bnu ciisa almacnaa qaala xadaana cabaad bnu cabaad can caasimin can mucaadata can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sal ly slam nebiga wuxuu ahaa yastaadinunaa inuu naga idin dalbanayo ida kaana fii yowmi lmar'ati idaa kaana haddii uu yahay fii yowmi almar'ati haweenayda maalinteeda oo mina annaga naga mida bacda maa nasalad markay soo degtay turjii man tashaa'u minhunna watu'wii ilayka man tashaa qaalat mucaadatu mucaada waxay tihi faqultu lahaa waxaan ku idhi maa kunti taquuliina lirasuulillahi maxaa rasuulka ku dhihi jirtay yani xadiidku waxaa weeyaan aayaddaa markay soo degtay nebigu mid markuu tookadeeda leeyahay oo kale haddii uu rabo inuu marka ka gudbo mid kale uu raboodoo kale wuxuu dhihi jiray marka istiidaan buu na weydiin jiray oo wuxuu dhihi jiray rasuulkii wuxuuna dhihi jiray ii idma inaan middaas u tago midda markaa tookadeeda uu leeyaho xaqa leh ayuu ka idin qaadan jirayoo si uu midda kale u tago iyadoo ay u sii dayso mucaada marka waxay tidhi adiga maxaad dhihi jirtay hadduu nebigu kaa istiidaan dalbo haddii adiga lagaa idin qaato lagaa idin dalbada maxaad yeeli jirtay qaalad waxay tidhi kuntu aquulu waxaan dhihi jiray in kaana daaka ilaya in kaana daaka kaagaas yacni nawbada iyo tookada ilaya aniga xaggayga haddii ay tahay lam uuhir axadan qofna u doori maayo calaa nafsii nafsaddayda qof intaan aniga nafsaddayda ka dooro qof kale u doori maayo nacam waa diidi jiray bay leedahay nacam lam uuhir axadan qof qof ma doorayo qof u doori maayo calaa nafsii nafsaddayda korkeeda uga doori maayo saasay dhihi jirtee dabcan marka nebiga la jooggiisana dabcan waxyaabo marka cilmi fara badan iyo cibaadaad iyo waxunbay ka kororsanaysaa marka wax cibaado ku tacalluqo way tahay adduunyo maxdiya hadda maahan iyagu inay raadinayaan ya kuntu aquulu in kaana daaka ilaya lam uuhir axada calىa nafsihi qaala xadaثna msdd qaala أkhbarana marxuum bnu cabdاlcaزiiz الcaطaar wahuwa ثiqaة أkhraja xadiiثa asxaabu اlkutub الsiتة qaala xadaثanii abu cimraan aljawniy can yaziida bni baabinuus waa laba ba oo alif u dhaxeeyo وهuو بصري مقبuل أخرج xadيiثه البخhاري في الأدب المفرد وأbو داود والترمiدي في الشhمائل والنسائي عن cائشhaةa رضي الله عنها أن رsuuل اللhi صلى اه علي سلم bacثa إلى النساء haweenkiiba u diray تacنيi فيi maرضihi jiradiisii bay u jeedaa فاجتamacna way kulmeen faqاala wxuu yidhi إنii anigu laa أstaطيicu ma awoodayo أn أduura inaan wareego baynakuna idinka dhexdiinna aan ku wareego oo marba aan guri seexdo ma awoodayo fain ra'aytunna haddaad aragtaan an ta'danna lii inaa ii idintaan fa akuuna aan ahaada markaa cinda caa'ishata caa'isha agteeda facaltunna waad yeeli kartaan faadinna lahu way u idmeen waana markii nebigu waatuu ku dhintay gurigii caa'isha radia allaahu canha ayb marka haweentu inay xaq iyada leedahay markaa la weyddiisanayo laga haddii markaa ay tanaasusho xaqeeda inuu markaa uu yeeli karo haddaanay tanaasulinna xaqeedii waa leedahay laakiin nebiga xusnulkhuluqiisaa keenaya maane awalba waajibkumaan say culammadu u badan yihiin qaala xadaثana axmed bnu camr bni sarx qaala akhbarana bnu wahbin can yuunus can ibni shihaab ana curwata bna zubayr xadaahu ana caaishaةa zawja الnabiy sal اl slam qaalat kaana rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa araada safaran safar hadduu doono aqraca bayna nisaa'ihi haweenkiisa waa u qori tuuraaye faayatuhunna midoodii kharaja sahmuhaa sahmigeeda qorigeeda oo u soo baxo kharaja bihaa macahu waa la tegayey oo waa la baxayey wa kaana yaqsimu likulli imra'atin haweeney kastaana waa u qaybinayo minhunna iyaga ka mida yowmahaa iyo waleylatahaa hayra anna sawdata binta zamca laakiin wahabad yowmahaa maalinkeedii bay hibaysay licaa'ishati u hibaysay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ninku haddii uu safar u baxaayoo kale haweenkiisa mid ka midana uu rabo inuu wato waa u qori tuurayaa miduu doono iskalama baxaayo iyagu maadaama xuquuqdu hadday sinaato qurca un baa lagu kala baxaa qurcadii marka middii nasiib u hesho taasuu wadanayaa hadduu safarkaasi lix bilood ku maqnaado ee uu soo noqdo tookaysiga meeshiisi unbuu ka bilaabmaya ee ma la dhahayo middaan lix bilood ayaa laga jarayaa maya nasiib bay taa ku hesho ilaanin aan hadyiga nebiga marka sidaas u ahaa wabilahi towfiiq wsal allah w sllam calaa nabiyina mxamed wcalaa alih